إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhagaysanaysaan waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo ku qaaday fadhiisan askarta shisheeyihii kuwa koonfur galbeed ku leeyihiin gobolada baay iyo shabeellaha hoose tiro askar ah ayaa dowladda federaalka looga khaarijiyey qarax ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose howlgallo kala duwanna oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen duleedyada muqdisho iyo kismaayo ayay ku dileen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland laba ruux iyo gaarigii ay saarnaayeen ayaa waxaa qaaday dooxo weyn oo ku taala duleedka magaalada hargeysa ee waqooyiga soomaaliya xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa bayaan ay soo saartay uga digtay dhulboobka uu ku howlan yahay madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud waaliga shabeellada dhexe ayaa ka hadlay farqiga u dhexeeya raashinka ay qaybiso xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kan ay qaybiyaan dowladda federaalka iyo hay-adaha shisheeye ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa dib u bilaabay inuu madaxda maamul goboleedyada soomaaliya ugu yeerto adis ababa ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo culus ku qaaday fariisin askarta shisheeye iyo kuwa koonfur galbeed ku leeyihiin gobolada baay iyo shabeellaha hoose iyadoona dhanka kale tiro askar ah dowladda federaalka looga khaarijiyey qarax ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wararkaas iyo howlgallo kala duwanna oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen duleedyada muqdisho iyo kismaayo oo lagu laayay askar ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland waxaa faahfaahinaya haashim ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey howlgallo kala duwan oo ka dhana shisheeyaha iyo dowladda federaalka haddii aynu ku horreyno dhanka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kadib markii rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qarax kula beegsadeen gudaha magaalada afgooye waxaana qaraxaas ku dhintay ugu yaraan afar askari halka mid kalena oo ku dhaawacmay laba maalin ka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka isla magaalada afgooye qarax lagula eegtay kaas oo ay ku dhinteen afar askari halka laba kalena ay ku dhaawacmeen isla shabeellada hoose ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday xere ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta faah-faahin dheeriyana weli kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu la egyahay ugandha iska xala lagu weeraray degmada qoryooley dhanka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toos ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin halka loo yaqaano xera koowaad ee degmada diinsoor halkaas oo ay ku heshadaan ciidamada xabashada ethoobiya dhanka jubbooyinkana howlgal gaar ah hore ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay shala gelinkii dambe ka fuliyeen gudaha deegaanka janaayi cabdaleh oo hoostaga magaalada kismaayo ayay ku dileen saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka dhanka gobolka banaadirna sidaas oo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal ay ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka weydow ayaa waxa ay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan lagu dilay weydow ayaa lagu magacaabi jiray daa-uud waxaana uu ka tirsanaa askarigaas ciidamada loogu yeero alfa groub ninkan ayaana ku caanbaxay dhibaataynta dadka muslimiinta ah jasaaka allaahu khayran haashim cabdinaasir laba ruux iyo gaarigii ay saarnaayeen ayaa waxaa qaaday dooxo weyn oo ku taala duleedka magaalada hargeysa ee waqooyiga soomaaliya maxamed ciise ayaa qodobkaas faahfaahinaya dooxo ku taala duleedka magaalada hargeysa ayaa qaaday gaari nooca kuwa yaryarka ah oo ay saarnaayeen laba ruux sida ay sheegeen goobjoogayaal gaarigan ayaa isku dayey inuu dooxada maro iyagoo dadka ka agdhowaana ay ugu digeen inuusan marin kadib biyihii socday ayaa qaaday gaariga iyo labadii nin ee saarnaa kuwaasoo hadda la le-yahay raqdooda iyo ruuxooda dad gobjoogo ahaa ayaa ka warramaya sida ay wax u dhaceen
la daba joogay ayaa dhaqaaqay waxaan dhaqaaqay baan ku nidhi isaguna uu dhagaadeegay dooxii la socda iska tuuray kadib markuu dooxii isku tuuray dooxa bartankiisa markuu marayo ayuu reefas usoo ayuu dooxii joojiyey reefas buu soo qaaday reefaskii markuu soo qaadayna gaadh daadkii baa qalibiyey sidii bay gaadhigii ku dhacay laba nin daaqaday ka soo baxeen daaqadda kore boodaan is nidhi daadkii baa nacay markaa geeridaa fur gaadhigaa waxaanu arkinay laba qof baa kor uga soo baxay labadii qof markuu ka soo baxay haddana daadkii baa ku hoos saaray markuu ku hoos saarayna allahu yaclam iminka wataa dooxa la garab yaacayno anaguna dooxa ka soo baxnay markaa ma xaqiijin karno inay de ilaahay toodu ay laabantoo xagga hore laga qabtee laakiin daadkuu qaada maamulka somalilan ayaa ilaa iyo hadda wax ka qaban dooxooyinka waaweyn ee ku yaala magaalada hargeysa iyadoona sababtay inay dad badan ay ku dhintaan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa bayaan ay soo saartay uga digtay dhulboobka uu ku howlan yahay madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxmuud warbixinta bayaanka waxaa ka waramaya maxamed amiin maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyey bayaan ku aadan dhulboobka iyo xatooyada bareerka ah ee lagu hayo kheyraadka ummadda soomaaliyeed hordhaca bayaanka ayaa waxaa lagu sheegay in dalka soomaaliya uu wajahayo duulaan caalami ah oo isugu jira mid ciidan iyo mid boob dhaqaale ah oo ay hormuud ka yihiin maraykanka iyo turkiga oo naata ka wada tirsan iyo dalalka reer galbeedka kuwaasi oo foodsaar ka dhiganaya maamulka uu madaxda ka yahay xasan sheekh maxamuud dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey inay ku sifowday diinla dirir iyo in tobankii sano ee lasoo dhaafay ay halis joogto ah ku haysay hantida ummadda iyo kheyraadka ummadda waxaana sida lagu xusay bayaanka ay dowladda federaalka dhaqan ka dhigatay boobka dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed iyadoo aanay u aabayeeleynin hantida noocyadeeda mid guud iyo mid gaar ahaaneed intaba tobankii sano ee lasoo dhaafay waxay dowladda riddada kaalinta koowaad uga jirtay dowladaha ugu musuq maasuq badan adduunka sida ay sheegeen gaaladii iyaga gacanta ku hayay iyo hay-adahooda wuxuuna xasan sheekh maxamuud si gaar ah taariikh madow ku lahaa safka horena kaga jiray welina kaga jira boobka hantida guud ee ummadda iyo tan gaar ahaaneed ayaa lagu yidhi bayaanka sidoo kale waxaa lagu tilmaamay bayaanka in sanadkii laba kun iyo saddex iyo toban hay-adda u n monitoring group oo warbixin ka sameysay musuq maasuqa dowladdii xasan sheekh ay sheegtay in boqolkiiba siddeetan miisaaniyadda dowladda loo weeciyo dana shakhsi ah intaasi kadib waxaa war-saxaafadeedka lagu qeexay sida uu dhulboobka usii labalixaadsaday markii uu hogaanka dowladda federaalk kusoo laabtay xasan sheekh maxamuud sanadkii labada kun iyo laba iyo labaatanka iyadoo muddada sanadka ah ee uu joogo la tilmaamay inay aad u korortay qayladhaanta iyo cabashada bulshada muqdisho ee ku aadan boobka iyo barakicinta baahsan ee ay dowladda u geysanayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay dirtay digniin far waaweyni ku qoran tahay haddaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyada oo ka duulaysa waajibka ka saaran ilaalinta badqabka ummadda soomaaliyeed iyo hantidooda waxay digniin u diraysaa cid weliba oo ku howlan boobka hantida maguurtada ah iyo gelidda heshiisi ku sheegyo lagu xaraashayo kheyraadka ummadda haddii ay tahay kuwa badda ama beriga intaba inay joojiyaan oo ay ka laabtaan kana waantoowaan ficiladaasi ayaa mar kale lagu yidhi bayaanka al-shabaab ayaa ganacsatada soomaaliyeed uga digtay ka qayb qaadashada mashruuc lagu boobayo hantida maguurtada ah ee ay ummaddu wada leedahay kana fiirsadaan halka ay gelinayaan hantidooda iyadoo dadka uu ku jiro damaca boolicunka ah la dareensiiyey in ummaddu ay la xisaabtami doonto lagana soo celin doono hantidaasi digniinahan ayaa waxaa lagu adkeeyey adilooyin cadcad oo ka tarjumaya halista adduun iyo midda aakhiro ee ay leedahay boobka hantida maguurtada ah ee ummadda ka wada dhexaysa kheyraadka iyo hantida maguurtada ah ee ummadda ka dhexaysa waa dhaxal ay ummaddu wada leedahay xaqna uma lahan murtad xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa riddada ah inay iibiyaan amaba ku tikrifalaan waa dowlad aan sharciyad ka haysan allah iyo rasuulkiisa oo ay gaaladu dhisatay diin iyo dhaqanna ka yeelatay dimuqraadiyadda hantida ummadda soomaaliyeedna baylaha uga dhigtay saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda dalkana ku soo dhaweysay cadowga ummadda soomaaliyeed oo ay ugu horreyso nasaarada itoobiya sidaasi ayaa lagu yidhi bayaanka qaybaha dambe ee bayaanka ayaa waxaa lagu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u dagaalamayso dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo dhinacyada la socda waxaana bulshada loogu baaqay inay ka fogaadaan xarumaha ay degan yihiin shisheeyaha iyo dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mar kale waxa ay ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga ugu haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxayna xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa in ay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah iyo ilaa diinta dhammaanteeda ay allah oo keliya uga sugnaanayso ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab si kastaba ha ahaatee war-saxaafadeedkan ayaa ku soo aadaya iyadoo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ay aad u soo bateen dadweynaha iyo qoysaska ka qayla dhaaminaya boobka lagu hayo dhulalkooda magaalada muqdisho taasi oo ay usii dheer tahay boobka bahalnimada ah ee lagu hayo biyaha soomaaliyeed oo ay dowladdu sheegtay inay ku sugan yihiin maraakiib jariif u badan waaliga shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay farqiga u dhexeeya raashinka ay qaybiso xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kan ay qaybiyaan dowladda iyo hay-adaha shisheeye ee dalka kusoo duulay maxamed daahir cali suuw ayaa qodobkaas faahfaahinaya idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa xalay baahisay qaybta labaad waraysi gaar ah oo ay la yeelatay sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe qaybtan shiikha waxa uu kaga jawaabay su-aale ay ka mid yihiin farqiga u dhexeeya raashinka ay bixiyaan xarakatu shabaabulmujaahidiin iyo kan dowladda federaalka iyo hay-adaha shisheeye ay qaybiyaan waxa uu sheegay inay yihiin jabhad u dagaalamaysa in dalkooda ay ka dulqaadaan cadowga diidan in lagu dhaqmo diinta islaamka waxa ugu muhiimsan oo ummadda aynu siinay waa dhiiggeena oo aan ku difaacnay ayuu yidhi sheekaba ku tukade sababta ay u qaybiyaan raashinka la siiyo masaakiinta ayuu ka hadlay isagoo dhanka kala faahfaahiyey shisheeyaha iyo la jirayaashooda ujeedka ay ka leeyihiin raashinka waqtiyada qaar ay bixiyaan raashinka aan bixinayno ma ahayn waxaan ahayn badbaadin dadka aada u liita qaar ka mid a oo aan ka baqnay inay gaari waayaan xornimada guud oo ay naga dhintaan intaan la gaarin ayaan waxaan wax uga soo jiri jirnay wax yar oo shidaalka iyo rasaasta anugu tala galnay si aysan nooga dhiman intaas ayay ahayd marka raashinka gaaradu ay hadda bixinayso waxa laga rabo waa in dadka lagu dhigo ama lagu dabo si loogu rido shabaqa adduun iyo aakhira beelka ah ee gaalaysiinta loor badara haafkiisaa qof la-ag dhigayaa waa lagu musawiraa waxaa laleeyahay laga bilaaba saacaddan waxaad tahay annagaad naga mid tahay maxaan isdhaana badarad qaatay waxa uu sheegay inay arkeen dad iska diiday raashinkaasi oo ugu dambayntii xabsiga la dhigay waxaa la arkay dad diiday ee cadalay lagu xiray inta laga waday cali guud laga waday waxaa la arkay dad koob shaaha inta laga caba la yidhi inaad nala macaamishay inta la sawiray shabaabaa ogaanayo kulli dhagartaas iyo waxaas waxay dhiibayaan wax loogu talagalay in dadka ciddi aan caqli lahayn lagu siro arrintaas laakiin mujaahidiintu waa la fahmeen qof aan riddada iyadu u qasdin inaan loo aqoonsan riddo xamlada ay soo qaaday dowladda federaalka waxaa qayb ka noqday dad ibsanaya shareecada islaamka ah oo ku saf noqday dowladda federaalka iyo shisheeyaha sheekh yuusuf ayaa la weydiiyey waxa ay ka leeyihiin dadkaas ka mid noqday dowladda oo qaarkood ay dhinteen iyagoo ka barbar dagaalamaya dowladda federaalka iyo shisheeyaha runtii dadka muslimiinta ee magaca islaam sheegta ama magaca soomaaliyeed sheegta dad isku midab ma aha ilaahayna dadku saddex qaybood ugu qaybsan yahay qayb mu'miniin ah oo mu'miniin dhab ah iyo qayb kaafiriin ah oo ilaahay iyo rasuulkiisa iyo qur-aankaba diiday iyo qayb owiri wabinaas man yaquulu aamana billahi wabilyowmi alaakhiri wama hum bimuminiin dad badan oo ilaahayaan rumayna leh aakhiraan rumayna leh laakiin wamaa hum bimuminiin ilaahay u ku beynaan inay beenlowyaal yihiin marka waa dhici kartaa noocaas dambe ee wamaa hum bimuminiina ah in ay cabursanaayeen una arkaayeen ku dhaqanka shareecada islaamka gumaysi u arkaayeen sida munaafiqiinta munkarka iyo jaadka iyo sagaarka loo diiday sida munaafiqaadka xijaabka sharciga lagu qasbi jiray sidoo kale mufsidiinta isbaara ku noolka ah oo loo diiday inay isbaaro dhigtaan ummadda dadkeeda dhiigeeda iyo xoolaheeda naageedana loo diidanay iyo ciyaaro suuq caways iyo daroogo doonaya dadka noocaas ah waa dhici kartaa inay cabursanaayeen haddaana neefu kasoo boodo waa suuragal laakiin miisaanka rasmiga ah ee ummaddu kuwaas ma aha waa aqaliyaadkii waxaan hubaa oon jirin oo ummadda soomaaliyeed iyo dadka waxgartay og yihiin inaysan jirin dad aan kuwaas ahayn oo maanta ku faraxsan waxa ashahaadaladirirka maamulkooda uu la yimiday mas-uuliyiinta dowladda iyo maamulada dalka ka jira ayaa sakada ay qaado xarakatu shabaabulmujaahidiin ku tilmaama baad iyagoo calanka towxiidkana dhulka ku jiida amaba guba sheekaba ku tukade waxaa la hordhigay su-aal ku saabsanayd sida ay u arkaan tallaabooyinkaasi guracan oo ay qaado dowladda federaalka sakadu waa rukn min arkaan alislaam qof kasta oo xoolale nisaabku waajibaa dira inay dhiibtana waajibay ku tahay waa ka salaati dadka qaadaya na waa dadka dadka amniga suga oo dhulka jooga oo dhulka maamula ayaa qaadaya oo shareecada ilahay dadka ku dhaqaya dadkaasaa qaadaya dadkii aan annagu nahay dadka wax laga qaadana waa dadkii nisaabka ku waajibay marka ninkii baad ku tilmaamana waa nin qur-aanka dhan kulligiis ninkii la dirinaya waaye waa ninka shareecada kunturaad kusoo qaatay inuu qad bismillaahi araxmaan araxiim alxamdulilaahi warka ku fura war waa istihzaa war diinka ilaahay war diinka ilaahay maxaad ka rabtaa diinka ilaahay haddaadba shareecadii la dirirayso ood annaga nugu dilayso annagoo qaraabaannahay annagoo hadda aniga xasan sheekh waa la ogyahay qaraabaan nahay laa ya- laakiin laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dima qofku mar haddou gaaloobo qaraabanimo iyo ballan cidna ku macfiyo ballan ou la galay iyo qaraabanimo bal saaka muxuu nugu dilaa wuxuu nugu dilaa war shareecada ilaahay maxaad u wadiin war maxaad zakada u qaadayseen war maxaad salaada u oogeyseen war maxaa shareecada ilahay dadka yuu nugu dilay markaasuu markuu khudbaynaya bismillahi alxamdulilah wasala allah wasalama cala nima ogle warnina ucaasu waa istihzaa waa ku jaasjaas diinkan afa tu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacdi maxaad leedahay famaa jazaau man yafcalu dalika minkum ilaa khizyun fi lxayaati dunya waxaan kugu hubaa adduunyo wallaahi hoogaan kugu hubaa khizyun fi lxayaati dunya aakhira naar jahanamahoo diirataan kugu hubaa haddaadan tooba kerin soomaaliya waxaa ku soo duulay oo ka dagaalamaya dowlado badan oo maraykanka ugu tunwan yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana la dagaalamaysa oo shafka u dhigatay dowladahaasi kuwaas oo ku dhiigbaxaya soomaaliya dad badan ayaa suurtagal ah in ay sawirtaan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aysan awoodin inay la dagaalanto isbahaysiga kusoo duulay dalka sheekada ku tukade ayaa u jawaabay dadkaasi war soomaaliyay marka haddii aad isleedihiin waddankan gaala huri maayo war bilaahi calaykum gaalada isugu kaanasina naga leexda xagga naga fadhiista isugu kaanya damooda hana mashquulina hana wareeqdhabayna risaasta aan haysanno ayagaan rabnaa inaan u gadanno ayagaan rabnaa inaan ku dhufanne adigu naga leexo haddaad af soomaali taqaana naga leexo haddaad gaal rabtay maantou iga adkaado u tag annaguna aakhira ilaahay waxuu noo ballan qaadan helayna adiguna waxaad rabtay ayaad heli adoon qofu kaa dhimana naga leexo haddaan ka adkaanana ninku xoogaabo soomaaliyeed oo muslim aho aan naqaa waana iraace adoon qasab iyo boogtahay sideedaba qof kale ka cabsi marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed caqli ha la yeesho gebgebta gurguurta wadanaha dib ha loo fiiriyo waxay adduunya leedahay waxay aakhira leedahay iyo waxay soomaali u geysan karto annaga waxa noogu daran mashquulka uu naga gelaya cadowgan iyo tooska ah iyo dadka masaakiinta ah ee aan waxba ogeyn oo maalin kasta uu abaabulayo ee maalin kasta waddooyinka ku la-aaya annaga hadafkeenna ma aha waxaas marka soomaaliya ka caqliyaysta wabilahi towfiiq si kastaba ha ahaatee wilaayada shabeellaha dhexe ayaa ka mid ah wilaayaadka lagu soo qaaday xamlada ka dhanka ah shareecada islaamka toddobaadyadii iyo bilihii lasoo dhaafayna ah waxaa gobolka ka dhacay dagaallo qaraar oo khasaaro xooggan dhabarka loogu saaray dowladda xasan sheekh mahadsanid ina daahir warkan saakay waxa aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa dib u bilaabay inuu madaxda maamul goboleedyada soomaalida ugu yeerto adis ababa warkaas waxaa ka waramaya mahad cubayd
ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa dib usoo cusboonaysiiyey siyaasaddii ay dowladdiisu kula dhaqmi jirtay maamulada maqaarsaarka ah ee soomaalida taasoo ahayd in hogaamiye kasta oo gobol heesta uu si toos ah fiilada ugu xirto adis ababa awoodna u yeesho inuu xiriirka u jaro maamulka filla soomaaliya inkastoo farmaajo xilligiisii abiy axmed uu u saxiixay afar dekadood ugana badashay inuusan xiriir la samayn maamul goboleedyada haddana waxaa muuqanaysa in markii uu xasan sheekh yimid ay arrintaasi sideedii usoo cusboonaatay abiy wuxuu dhowaan u yeeray hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland si uu ugala soo xaajoodo arrimo ay danaynayso dowladdiisa axmed madoobe ayaana hadda ku sugan magaalada adis ababa halkaasoo ay kula shirayaan saraakiil ka tirsan sirdoonka dowladda itoobiya iyo kuwa wasaaradda arrimaha dibadda sidoo kale waxaa dhowaan magaalada adis ababa ku wajahan siciid cabdulaahi deni oo ah hogaamiyaha maamulka puntland sida ay sheegayaan ilo aada ugu dhow madaxtooyada magaalada garoowe marka laga yimaado kulamada gaargaarka ah ee lala yeelan doono labadan hogaamiye waxaa jiri doona in iyaga dhexdooda la wada heshiisiiyo maadaama uu madmadow ka dhex jiro tan iyo markii la doortay xasan sheekh siciidani wuxuu kol hore si toosa xiriirka ugu jaray xasan sheekh iyo maamulkiisa halka uu axmed madoobe wada shaqayn la lahaa maamulka dowladda federaalka maadaama ra-iisul wasaaraha laga dhigay inuu isagu keensaday falanqeeyaashu waxay sheegayaan in itoobiya ay doonayso in maamul goboleedyada ay ku midayso masaalixdeeda dhanka kalena ka dhigto kuwo awood u leh inay la xifaaltamaan xasan sheekh siyaasaddan ayaa ah mid caan ah oo ay weligood isticmaali jireen dowladaha gaalada waxaana loo yaqaanaa qaybi oo xukun mahadsanid mahad warkii subaxnimo saaka idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqoon waa inaga intaa